بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى wadooyina dadkii ugu dambeeyey xajka oo uu sheikhu ku magacaabay raximah llahu tacaala bidac alxaj bidacda ay leedahay xajka lagu daray marka waa qodobkii shan iyo tobnaad oo ugu dambeeyey shan iyo tobankii qodob aynu u qeybinay khulaasada xajka qodobkaa marka wuxuu odhanaya altaxdiir min bidaci alxaji walcumra walziyaara in la iskaga digo oo aada iyo aada looga digtoonaado waxyaalaha bidacda ah oo dadku ay ku soo dareen ama ha noqoto markaas xajka inay kusoo daraan ama ha noqoto inay cumrada ku sameeyaan ama ha noqoto siyaarada markay soo siyaaranayaan waxa weeye qabriga nebiga khaladaadka ay ku sameeyaan dakara sheikh albaniy raximah allahu tacaala fi kitaabihi manaasik alxaj waxa uu ku sheegay bidac aada iyo aada u fara badan oo uu kulli caddeeyey inayna wax xiriira la lahayn xajka iyo cumrada toona wayanbagii marka waxaa haboon alxadaru minha in laga digtoonaado uma qaala markaasuu waxau yihi shiiku markuu kulli caddeeyey dalika liana alcamal sababtaa aan saa u leenaha waxay tahay liana alcamal camalka la sameeyo noocuu doona ha noqdee laa yaqbalahu llahu alla ma aqbalaayo ila ida ka ila idaa tawafara fiihi shardaan ilaa in laba shardi laga helo ma ahee camalka ilaahay ma aqbalaayo labadaas shardi maxay yihin an yakuna khaalisan liwajhi illahi subxaana wa tacaala allah daraadii in loola jeedo waayo ilahay baa yidhi alaa lilahi diin alkhaalis facbud illaha mukhlisan lahu ddiin wamaa umiruu ila liyacbud allaha mukhlisiina lahu ddiin adilladoo dhan waxay ku soo arooreysaa camalku hadduuna khaalis ahayn lilah inaa ilahay aqbalayo nebiguna waa sheegay xadiis saxiixa ilahay ma aqbala camal ilaa mabtuqiya bihi wajhu ilaa maa kaana khaalisan mabtuqiya bihi wajhu ilahay daraadii loola jeeda maahee alla ma aqbalo walaakar shardiga labaad waxa weeye an yakuna inuu camalkaasi ahaado saalixan camal saalixa inuu noqdo ay muwaafiqan lisunnati sunnada inuu waafaqo gayra mukhaalif aan sunnadaba inuusan khilaafsanayn camalka saalixana waxaa la yidhahdaa markii khaalisna laga helo nebi maxamedna lagaga dayanayo oo uu yahay muwaafaqan lisunna ayuu noqdaa camal khaalis ah labadaas shardi markii haddii la waayo camalkii maqbuul ma ah wa min almuqarar sida culummada cinda ahlilcilmi agtooda ku cadna waxa weeye ana kulla cibaadatin cibaado walba oo la sameeyo noocay doonto ha noqotee aan allah subxaana wa tacaala uuna sharciyeynin oo nebigu uuna ku sharciyeynin waxa weeye waa baatil wey qowl ama ha noqoto ama ficil ha noqoto kulli cibaado kasta oo aan nebi maxamed kuu sharciyeynin qowl iyo ficil iyo kulli ilaahay loogu dhowaanayo hadduuna marka nebi maxamed alayhi salatu salaam isagu qowlkiisa kuugu sharciyeyn ficilkiisana uuna ku samayno ilaahay ugu dhowaanin waa sunnihiisi waa khilaafsanta fa hiya mukhaalifatun lisunna waxau yihi sheekh albani raximah llahu tacaala wa min almuqarar cinda ahli lcilm ahlicilmiga agtooda waxa ku sugan ana kula cibaadatin mazcuuma cibaado kasta oo la sheegto lam yashrachahaa uuna sharciyeynin rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam biqowlihi qowlkiisa uuna ku sharciyeynin walam yataqarab uunan ilaahay ugu dhowaanin huwa ay nebiga calayhi salatu salaam alle uunan ugu dhowaanin bificli ficilka uu samaynayo fa hiya mukhaalifatun lisunna sunnihii waa khilaafsanta mar hadday sunnaha khilaafsan tahay waa baatil wey lianna assunna calaa qismayn sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam waa laba nooc sunna ficiliya oo uu sameeyey iyo sunna tarkiya iyo wax uu ka tegay wax walba uu nebi maxamed sameeyey calayhi salaatu wassalaam ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto ama taqriir waa la samaynaya wax walba nebi maxamed uu ka tegey oo yidhi banaankaa laga maraa banaankaa laga maraya fama tarakahu sala allahu calayh waali wasalam min tilka alcibaadaat wixii uu ka tegey fa min asunnati tarkuha in laga banaanka laga maro ayaa waajib banaanka in laga maro kama qaala xudayfatu bnu yaman radia allahu canhu asaxaabiyi aljaliil waxa uu yihi kullu cibaadatin cibaado walba lam yatacabadha aynan ku caabudin asxaabu nabiy sala allahu alayh wali slam aynan ilaahay ku caabudin falaa tacabadha waxba falaa tacabaduuha ilahay ha ku caabudinina oo cibaadaha ka dhiganina waayo cibaado maaha nebigu saxaabaduu baray cibaadadii o dhan iyaguna nebigu wuxuu baray ilaahay ku caabudeen sidaa daraaddeed banaanka ka mara oo cibaadaha ka dhiganina ayuu yiri xudayfa radi allahu canhu isagoo la dardaarmaya dadkii oo waxa weeye taabiciintii iyo cidrow marka ku dayda weeye macnuhu saxaabadii nabiga calayhi salaatu wassalaam say u xajiyeen u xajiye say u cumraysteen u cumraysta say waxa weeye maaragtay u soomeen u sooma cibaadada iyaga ka qaato wax walba wa qaala cabdullahi bnu mascuud waxa uu yiri saxaabiyu ljaliil ittabicuu wa raaca ay saxaabadii iyo nebiga raaca walaa tabtadicuu bidcana ha la imaanina faqad kufiitum waa laydin ka filaaba calaykum bilamri alcatiiq ay macnaha arrinkii hore oo saxaabadu nebigu uga dhintay oo waxa weeye diintii nebi maxamed uu yidhi mitla maa ana calayhi lyowma wa asxaabi taas ku dheganaada waana tuu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wassalaam man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa radd camal kasta oo aad samaysid hadduuna sawaab ahayn khaalisna ahayn waa lagu ridiyey allah waxa uu yidhi liyabluwakum ayukum axsanu camala aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala fudayl ibni ciyaad marka uu fasira waxa uu yihi camalku in kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal camalku hadduuna khaalis ahayn uuna nebiga waafaqsanayn sunihiisii la aqbali maayo hadduu khaalis yahay oo uuna sunihiina waafaq uu waafaqsan yahay la aqbali mayo laakiin hadduu khaalis yahay sunahana waafaqsan yahay markaasaa la aqbalaya ee haddaad camal la timaadoo tiraad ilahay daraadii baa ula jeeda oo khaalis buu iga yahay laakiin sunnihii nebiga aa khilaafsid laga aqbali maayo hadduu sunnihii nebiga waafaqsan yahay laakiin aadan ilaahay darta ula jeedinna laga aqbali maayo shardigu waa maxay marka labadaba inuu helo oo waxa weye inuu noqdo khaalisan wa sawaaban waa inuu sunnihii nebiga waafaqa ilahay dartiina noqdo labadaas shardi markii la helo culammaduna waxay kala soo baxaan labadaas shardi qawluhu tacaala faman kaana yarjuu liqaa'a rabbi falyacmal camalan saalixa camal saalixa ha sameeyo walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yuunan shirki ku samaynin cibaadada ilahay u caabudayo waayo saalix wuxuu noqonaa markii nebi maxamed looga daydo khaalisna wuxuu noqonaa markii ilahay daraadi loola jeedo haddaba marjica loo noqonayo marka bidacdan waxa u yihi sheekh albani raximah allahu tacala waclam ogowe ana marjica hadihi albidac asalka bidcadana waxa ay ka timid oo sababta keentay waxay tahay laba arrimood ayaa keenay kow waxa keentay oo dhibaatadoo dhan oo bidacdan oo dhan ka timid waxay tahay waa axaadiis daciifa axaadiis daciifa dadku ictimaadeen aw mawduuca ama mawduuca ama caadaad iyo khuraafaad dadku ay kala dhaxleen oo jahli keenay marka asalkii waxay u noqotay bidac oo dhan waxay ka timaadaa jahli hadduu qofku jaahil noqdo oo diinta jaahil ka noqdo bidcuu iska dhexgelaya waayo ma kala garanayo bidcadii iyo sunnihii caadadii uu dadka waxa weye la yimaadeen iyo sunnihii ma kala garanayo wixii hore markaa soo dhexyaacaysaa dhibaataas ku dhacaya marka intii camalkaaga lagugu radin lah oo hadhow xajkaagii oo dhan akhi fillah uu kaa noqon lahaa xaj waxa weye bidca a ku dhexdhexdidid oo xaju mabruur baa la rabaya intaad xajkii kaa kharimi lahaa inaad banaanka ka martid oo waxaasoo dhan iska ilaalisid ayaa la rabaa haddaba marka ilaa labaatan nooc baynu soo qaadaynaa labaatan mas'alo oo la isaga digayo way badan yihiin inta sheekh albani keenay laakiin waxaan kasoo khulaaseeyay ilaa labaatan xabo marka inuu qofku aad iyo aad labaatanka isaga ilaaliyaa rabaa kow midda ugu horeysa waxa weeye salaatu ragcatayni xiina alkhuruuj ila alxaj inuu qofku markuu gurigiisa ka soo baxayo yidhaahda laba ragcadood sunnaha tukanaya oo la yidhahda salaatu alkhuruuj waa salaaddii markaa baxayay nebigu ma samaynin saxaabadu ma samaynin waa bidco ma sharciyeynin nebi maxamed xaj ama u bax ama cumro u baxe ma banaana inaad salaad uuna nebi maxamed samaynin aada adigu samaysid fa hiya bidcatun dalaala iska ilaali marka waad diyaar garoobaysaa sida aynu soo sheegnay markaagi waad xiranaysaa waad soconaysaa miiqaadkii markaad tiradna waa waad xarmanaysaa amaa salaad la yidhaahdo salaatu lkhuruuj guriga marka laga soo baxayo marka tani waxay ka duwan tahay haddii marka aad xiranaysid ood ixraamkii samaynaysid aad ku soo beegantid salaad fariido ah salaadii baad tukanaysa haddana waa xaramkii baad xiranaysa ixraamkii ayaad xiranaysa laakiin middaan waxay dhahan salaatu lkhuruuj guriga marka laga soo baxayo la laba laba ragcadood baan tukanaya iyo baatila waana bidca dalaala waana iska ilaaliya labo assafaru liziyaarati qubuuri alanbiyaa wasaalixiin qofkii markuu xajkii tago oo xaramkii miraah tago ayuu meelo badan u safrayaa oo wuxuu leeyahay qabri hebel baan soo siyaaranaya safar buu gelaya in sideedabana loo safro waxa weeye qabri siyaaradii in loo safar loo galo waxa weeye waa arrin bidca oo aan banaanayn oo aan la ogolayn oo muqarar ku ah culammada agteeda oo arrintaa la diiday marka nebiyadiina qabuurahoodii lamaba yaqaanba nebi maxamed un baa la yaqaana marka inaad waxa isku mashquulisidna lama rabo ha ku dhex darin marka xajkaagii inaad bidca iyo waxaan loo baahnayn iyo qabuuro inta tegid aada soo baridid saddex qiraa'atu qiraa'ada la akrinaayo idaa kharaja markuu soo baxo min manzili gurigiisa ka soo baxo ayay waxay akriyaan uu shiiku soo guuriyey suurata aali cimraan inta ugu dambaysa iyo aayad kursida iyo waxa weye inaa anzalnaahu fi leylati alqadr iyo biumi alqur'aan faatixada ayaa akrinaya oo maxay intaasoo dhan u samaynaya yazcumu waxay sheeganayaan ana fiiha qadaa alxawaa'ij xawaa'ij addunya waalaakhira wax walba waa lagu fududaynaya haddaa intaa akriid ba kuleeyahay he nebi maxamed inama dhihine xaggee ka keentay qur-aankan in la akriyo waa qur-aan wey laakiin sidii nebi maxamed ugu ta ugu cibaadaystay ugu cibaadaystay haddaad marka adigu tiraahid intaa markaan akriyo baa waxa weeye aan wax helayaa kale waa bidca dalaala mana banaana banaan baana ka maraysaa waxa weeye iska ilaali sababta haddii kale khatar ayaa imaanaysa inaad bidca ku dhex dartay xajkaagii afar safaru safaru lmar'a qofkii dumarkaa inay safarto waxa weeye biduuni maxram taasina arrin bana waaba taas iyadoo xaaraan weye bidca keliya maa iyadoo waa muxaram waa dembi weyn waayo nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu salaam laa yaxilu liimra'atin tu'minu billah walyawmi alaakhir an tusaafira biduuni maxram iyada taa marka maba banaana waa arrin xaaraama oraan usoo sheegnay shuruuddaan kusoo sharaxnay hadday maxram weydo meel bay joogaysa waxba waajib kuma aha xajka shan qiraa'atu lmusaafir qofkii markuu safarka ahaa inuu akriyo fii kulli manzilin yanzilu meel walba uu dego wuxuu akrinayaa suuradda qulwallahu wuxuu akrinaya koob iyo toban jeer ayay akriyaan iyo aayadda qur-aanka wamaa qadar allah xaqa qadri ayay akriyaan waxa weeye fi suurati ancaam labadaasi celceliya arrintaasna waa arrin iyagu ay keensadeen oo bidco ah ma ahayn nebi maxamedna ma samayn saxaabaduna ma samayn salafkii ma samayn arrintaana ma banaana waana arrin baatila waa la iska ilaaliyo qodobka lixaad waxa weeye attalbiyatu jamaaca fii sawtin waaxid in maaragtay talbiyadii qof walba isagaa laga rabaa talbiyada qof walba isagaa laga rabaa inuu talbiyeysto oo waxa weeye ku dhawaaqo ee inaad tiraahid jamaacan ku qaadaynaa fii sawtin waaxid hal cod baan ku wada qaadaynaa iyaduna waa bidco saxaabada nebiga markay la socdeen qof walba iskiisa ayay u talbiyeysanayay oo u waday maxaad u bedelaysaa marka raac dariiqii nebiga calayhi salaatu wassalaam toddobo midda toddobaadoo la isaga digaya waxa weeye alghuslu liltawaaf waxaanu soo sheegnay haddii aad waxa weeye markaadna ka soo gelayso ay kuu suurta gasho inaad qubaysatid oo waxa weye aada maalin soo geshid waxaanu kaloo soo sheegnay markaad xiranaysid oo ixraamka aad samaynaysid inaad qubaysatid oo ay wanaagsan tahay laakiin markaad dhawaabkii bilaabaysid inaad tiraa dhawaabkaan u qubaysanaya waa bidca daraa lamana ogola nebi maxamedna ma samayn saxaabaduna ma samayn banaanka kamar iyo danaa sideed qasdu salaati fi masjidi caaisha tanciim caaisha radiallahu canha markii xaydkii ku dhacay oo waxa weeye cumradii ay seegtay ayaa markii dambe cabdiraxmaan nebigu ku daro wuxuu yihi halkaa inta geysidoo xaramka ka saadin oy soo xirato cumraha soo samayso oo raac oo maxram u noqo meeshii baa masaajid laga sameeyey masjidu caaisha la yihahdaa halkaasay tegayaan markaasay waxa weeye ay u qasdinayaan inaan masaajidkaasa kusoo tukanayaan liajli masaajidka inaan kusoo tukado ajar baan ka helayaa bay leeyihiin dheeraada oo fadli oo xagga aan nebigu u sheegin oo aan jirin ayay la yimaadeen waa bidca marka mana banaana haddad laakiin adoo meesha maraya masaajidka iska soo martid oo aad ku tukatid dee masaajiduu la mid yahay oo wax dhibaato ah male sagaal rafcu lyadayn cinda cinda istiraami alxajar kamaa yarfacu salaa mar kamaa yarfacu lisala kamaa yurfacu lisala waa rafcu lyadayn gacmaha kor utaagaya cinda alistilaam markii waxa weeye istilaam alxajar markii dhagaxa ajar alaswadka la salaamaayo ayay gacmaha kor utaagayaan sidii takbiirtii oo kale salaamtii inay xiranayaan oo kale ayay gacmihii kor utaagayaan taana waa bidco oo ma banaana oo waxa weeye salaanta la salaamaya xajar aswadka salaad ma aha gacmahana kor loo taagmaye markaad ishaaraysa haddaad ishaaras u weyday ayun baad ishaaraysa toban taqbiilu rukn lyamaniy wa taqbiilu ruknayn shaamiyeyn waxa weeye rukniga yamaaniga la yihahdo iyo labada rukniyo shaamiyeynka la yihahdo inuu qofku intuu tago dhundhunkado iyadana waa bidco oo waxa weeye arkaanta waxa weeye kacbada waxbaba dhundhunka maayo xajar alaswad bes unbay ku sugnaatay qofkii wakti u hela inuu dhunkado koob iyo toban atamasux in la isku masaxo bixidaani lkacba waxa weeye deyrka kacbada iyo waxa weeye daaheeda iyo waxa weeye maqaamu ibraahim bay tegayaan markaasu isku masmasaxayaan qaar baa akhrisaa mara inta ku masmasaxa maradii duuduuba maradii bac ku ridanayo hadhow ku odhanaya waa la barakaysanaya maradaano waxa weeye warka waa la barakaysanaya waxaasoo dhan waa bidca dalaala oon diintana shaqo ku lahayn in laga dheeraadana loo baahan yahay koob iyo toban waxa weeye taas wey koob iyo toban labiyo toban waxa weeye alwudu'u in loo weesaysto liajli lmashyi liajli almashyi bayna asafa walmarwa qofkii markuu yidhaahdo safa iyo marwo baan aadaya inuu yidhahdo waan weesaysanaya oo laba ragcadood baan tukanaya bacda alfiraaqi min asacyi marka la dhameeyo labaduba waa bidc inaad tiraahid waan weesaysanaya awalka soomaad weyse qabin dawaafkii soomaad samayn maxaad weesaysanaysaa mar labaad waa khada nebiguna ma samayn saxaabaduna ma samayn inaad qaarna waxay sameeyaan markay dhameeyaan sacyigii way laba ragcadood tukadaan oo waxaway yidhahdeen waxa weye waa sacyiga labadiisa ragcadood iyagaa la yimid taana waa bidca dalaala mana banaana shan iyo toban raxilahum fi lyawmi athaamin min makka ilaa carafa rixlatan waaxida inuu qofkii yidhaahdo makaan ka soo baxaya waa maalintii sideedaadka ahayd waxayaa asalku inuu mino dego caawo dhan joogo biri ka tago oo mustalifo sii maro oo carafo beri uu istaago ha hal marba intaad kasoo guuraan maalintii sideedaadkaad bay isla maalintii sideedaadkaad ba carafo tegaya hada khada waa khalad weeye mana waana mukhaalafatu sunna waajibkuna waxa weeye oo sunna ah saxiixa nabiga calayh sl salaam inuu qofku ku hakado mina oo dego oo habeenkii o dhan joogo oo beri subax uu ka tago taasna lama ogola marka in la dhaafo waana waajib afar iyo toban alraxiil min mina ilaa carafa laylan waxa weye hameen in loo guuro habeennimo ayuu mino kasoo tegaya haben maalintii sideedaadkii buu carafo ku hakada wuxuu ku hakaday maalintii sideedaadkii mina habeennimuu ka goobaynaya waa khada sunuhuna waxa weeye alkhuruuju min mina bacda duluuci shamsi yowma carafa maalinta sagaalaadka ah markay qoraxdu soo baxdo oo maanta la yidhahdo waa maalintii sagaalaadkahe maalintaas qoraxdu markay soo baxdo weeye sida waajibkaa inaad mino ka baxay ee maaha qoraxdii oo aan soo bixin oo habeennimo la joogo oo waxa weye weli waagii oo baryin inaad guuraysid oo habeennimo carafo tegtid lama ogola shan iyo toban waxa weeye iiqaadu inay shidaan iiqaadu niiraan dab bay shidayaan wa shumuuc iyo shamacyo ayay shidayaan xaggeebay ka shidayaan waxa weeye calaa jabali carafa buurta carafa ayay waxa weeye ka shidayaan halkaasay habeennimo sii sii degayaan waa leylata carafa taasna waa khaba oo waxa weye dab in la shito oo shumacyo la shido oo nebi maxamedna diin kama dhigan saxaabadiina diin kama dhigan waana khaba waana wax faaxisha mujuus iyo gaalaa lagu yiqiinay inay dab shishidaan oo waxa weeye ay dab aawodaan lix iyo toban ramyu ljamaraat inuu lagu tuuro jamaraadka binnacaal wakiilix qaar baa arkaysaa kabahay ku tuuraya dhagxan waaweyn bay ku tuuraya qoryay ku tuuraya waa khaba waxaas oo dhan lama ogola shaydaanka dila bay leeyihin oo shaydaan meeshaan ma joogo cibaado weeye ilaahay baa nagu addoonsaday wax lagu tuuraya male toddobadaa dhagax oo yaryarka ah oo nebi maxamed ina baray calayhi salaatu wassalaam waxaan ahayn qofkii ku tuura oo khada waa khaldan yahay waana khilaafay dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam toddoba iyo toban alkhuruuju min almasjid tanaaba ugu sii daranba alkhuruuju inuu qofkii soo baxo markii uu rabo inuu baxo oo waxa weeye uu doonayo inuu makaba ka tago oo waxa weeye guryihiisii aadoo xajkii uu dhammeeyo bacda tawaafi lwadaac uu dhammeeyo ayuu gadaal gadaal masaajidka uga baxaya alkhuruuju min almasjid alxaraam bacda tawaafi alwadaac calaa qahqara macnahu waxa weeye qofku masaajidkii markuu ku tawaafay oo dawaaf lwadaacii sameeyey ayuu wuxuu leeyahay masaajidkaan sagootinaya marka sow maaha hore hore u bixi mayay gadaal gadaal hor uga baxaya markaan banaanka tago ayaa soconay waxaasi waa khada wey waana diin aad iyo aad u liidata waa mushrikiintii hore ayaa waxa weeye saa samayn jiray oo waxay samayn jireen markay soo xajiyaan ayay gurigii waxa weeye gadaal iyo kasoo geli jireen oo waxa weye arrintaasi waa khada ilahi baa wuxuu yidhi wa'tu lbuyuuta min abwaabiha marka lama ogola masaajidka xaramka ilaahay inaad ku cayaartid gadaal gadaal baan u baxayaa waa khaba sidaada caadiga ilaahay kugu talagalay ayaad u baxaysaa waana khaba oo waxa arrintaas aad iyo aad baa lasaga ilaalinayaa waa tan toddobiyo tobnaad marka dadka waxaasoo dhanna waxa u geenaya waa jahli asalka waxa waxaasoo dhan u geenaya waa jahli tan sideed iyo toban qasdu in loo qastiyo qabra nabiy sala allahu calay slam bisafar in qabrigii nebigaan u safrayaa in loo qastiyaa waa bidco lamana ogola wa istiqbaalu lqabri qabriga in lala qaabilo asnaa adducaa markaad ducaysanaysid inaad qabriga qaabishidna lama ogola watawasulu bihi ila allahi fi dducaa nebiga in ilaahay loogu tawasulo oo ilaahay lagu baryana lama ogola saddex arrimood weeye marka saddexdooda mid walba waxayar aan dul istaagno assafar in la safro oo loo safro qabrigii nebigan u safrayaa arrintaa lama ogola waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa tashuddu rixaal ilaa ilaa talaasati masaajid meel cibaado loogu safra ma jirto ilaa saddexda masaajid mooye masjid alxaram masjid annabiy iyo masjid alaqsa saddexdaa masaajid baa meel cibaado loo qastin karo safar loo geli karo waa cibaado saddexdaa meeloodaa loo safri karaa wixii ka soo haray cibaado looguma safri karo dan kale waa loogu safri karaa dalab alcilmi iyo tijaare iyo waa loo safri karaa laakiin cibaado ahaan saddexdaa masaajid baa loo safri karaa waa ko qabri looma safri karaa marka haddaad marka jahli baa dadkii hayee niyadaada waxaad ka dhigaysaa inaad u safraysid masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ha asiyaara ilaa masjid nabiy sala allahu calay wasalam fahada saxiix waa sunne way bannaan tahay masaajidka nebiga inaad u safrtartid waayo nebigaaba kuu caddeeyey markaad masaajidka nebiga tagtid oo aad joogtid kabacdi markaa masaajidka nebiga iyo qabrigiisi waa isku dhegan yihiine markaa musaafir ma tihi magaaladii baad joogtaa waad siyaaran kartaa markaa qabriga nebiga waad salaami kartaa waxa weye waka waad nebigu waad salaamay laakiin adoo maka jooga ayaad waxaad leedahay may anigu waxaan u safraya qaar baa ku odhanaya xajka dhan ba waxaan u socday inaan qabriga nebiga soo arkay anigu anaaba xaj kaleba haddaanan mar qabriga nebiga tegin xajba iima jire waa baatil waxaasi qabriga nebiga in la tagana xajka ka mid maaha cumrada ka mid ma aha shaqana kuma mana loo safri karo ee sida saxiixa waxa weeye masaajidka nebiga u safar markaad masaajidka timaadid kabacdi markaa qabriga nebiga waa ku dhegan yahay waxaad kaas soo saraa nebiga alayhi salatu salaam amaa markaad salaamaysid istiqbaalu lqabri athnaa adducaa markaad ilaahay baryaysid qabriga waa la salaamaya waa laga tegaya meeshaa rawdadaa lagu ducaystaa oo waxa ilaah lagu barya laakiin ma aha inaad waxa weye qabriga inta qaabishid duco la qaabilaysid iyo tawasul aad samaynaysid tawasulkuna waxa weye ilahay inaad nebiga ku beriyo ilah nebiga sharaftiisa wax igu sii jaahiisa wax igu sii lama ogola waana bidco waana shirki ee asalku waxa weeye ilaahay bari nebiga ku salli calayhi salaatu wasalaam soo salaan assalaamu calayka ya rasuul allah markaasaad waxa weeye ku sallinaysaa kabacdina danahaaga raacanaysa sagaal iyo toban qasdu salaati tijaah alqabr tanna waa kasii daranta oo inaad qabrigii inta u jeegsatid salaadii la qaabishid iyaduna waa min alkabaa'ir waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa nahyey waa xaaraam wey nabigu wuxuu laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha qabriga xaggiisa u tukanin marka kan qabriga nabiga sidii gaar uma aha sideedaba in qabri xaggii loo tukado waa xaaraam nebiguna waa xarimay waxa weeye adilada xarimtay oo waa caddeeyey laa yujtamicaani abadan calaa qabri iyo masjid isku meel ma noqdaan mana suurtagalna ma aha qof muslima inuu salaadiisii la qaabilo qabriga xaggii nebigu wuxuu yidhi guryihiina ku tukane ha salluu fii buyuutikum guryihiina ku tukane ay salaadaha sunnaha iyo walaa tajcaluuha kalqubuur qubuurtoo kale ha ka dhiganin meel qabri ku yaal laguma tukado dhulka oo dhan markii la yiri way banaantaha in lagu tukan karo waxaa laga soo reebay qabuuraha iyo meelaha musqulaha ah iyo waxa weye meelaha geela iyo waxa fadhiisto meel gaara laga soo reebay ha meelahaasay kamid tahay marka qabri xaggii in loo tukado marka qabriga salaad lala qaabili maayo salaadaasna waa baatil haddii qabriga lala qaabilo ilaahay ma aqbalayo waana shirki waayo sababtu waxa weeye arrin aad iyo aada u khatar weeye labaatan wadda labaatanaad waxa weeye waxa ay cunayaan oo ilaahay baan ugu dhawaanaynaa baleyi timir la yidhaahdo seyxaani ayay waxa weeye rawdada inta yimaadaan oo arrawda waxaa la yidhahdaa meeshaan udhaxaysa arrawda shariifa waxaa la yidhahdaa bayna alqabri nabiy sal slam walmimbar mimbarku meesha ooli jiray labadaa inta udhaxaysa oo meeshuu nabigu yiri rawda min riyaad aljanna wey halkaas ayay fadhiisanayaan timir bay la fadhiisanayaan timir bay ku cuncunayaan waxaasi waa bidco meeshaa waa lagu ducaystaa ilahay baa lagu barya haddaad jaanis u heshid oo ifraaqa tahay haddii kana masaajidka oo dhan ayaad waxa weye ku ducaysan kartaa kuna socon kartaa kuna cibaadaysan kartaa ee inaad hal meel isku xirtid oo tiraa halkaa meel keliya ayaan timirta noocaasa ku cunaya arrintaas waa bidca ay la yimaadeen wey marka ma banaana haddaad timirta cunaysid meeshaad doonta ku cun laakiin ma aha inaad leedahay cibaadaan ka dhigayaayo timirtaa cunideeda ayaa ilaahay ugu dhawaanaya oo booskaasaan ku cunaya taasaa lagu diidanya calaa kulli xaal marka labaatankaas bidco oo waxa weeye kitaabka sheekh albani raximah allahu tacaala manaasikal xaji iyo kitaabkiisa xajkiba uu ku soo aruuriyey ka badan buu ku soo aruuriyey laakiin labaatankaas ayaynu waxa weye kasoo khulaasaynay oo way fara badan tahay qofku marka waxaa la rabaa xajkiisa inuu ka dhigo xajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa uu ugu dadaalo cilmi u yeesho oo uu ku dadaalo intii tabartiisa inuu noqdo xajun mabruur oo waxa weye xajki uu nebigu yidhi alxaju almabruur laysa lahu jazaa ila aljanna waayo wuxuu waafaqsan yahay sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam dariiqii nebigu raacsan yahay kaas ayaa la yidhahdaa xaj saxiixa qof walbana marka tirana ku dadaalo insha allahu tabaaraka watacaala wa hada akhiru ma tayasara min hadihi alkalima bikhulasati hadihi alacmaal waa waxa ila ugu dambayntii inta inoo fududaatay inaan soo khulaaseyno intaa weeye waxaana leeyahay subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin wallahu aclam wabillahi tawfiiq